Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimaac cali madaale ayaa xaragu ku jaraya wado cusub oo laame taasiytoo laga hirgeliyaa degmada yaaqshida waaniyo iska hiraasa wadada jenaraal daawuuda ilaa iyo dahabshila iyo suuqa bacada duqa muqdisho iyo weliba wuusuu sheegay in qorshaha iskutashiga ee dhismo kaabayaalka wadooyinku iyo qaybginya ku qaadayta hanagu kaabilicda iyo kubaca ganacsiga dhaqaalaha ina socodka bulshada u socona anka baaqiya qeybo shalgadiisan ee bulshada iyo ku qeyb qaadana barnaamijka dalka ka dhisay hal doolara waana lagu hormariyo waa caasimada munaasabada xaragjarka iyo weliba gobro ku hayaya guddoomiyaha degmada yaaqshida maamulka gobolka banaadir ganacsato odayaalka degmada iyo qeybo shalduwan ee bulshada degmada yaaqshida ugu horeyntii iyo weliba goobta xaraga lagu jaraayo wadada cusub ee laamiga oo laga hirgeliya degmada yaaqshida iyo weliba ugu horeyntii ku hadalaya guddoomiyaha degmada yaaqshida suleymaana faragax iyo weliba uuse sheegay iyo muhiimada gaaraya in lata wadadun oo halbowlan ee nasdareerowka baawurta iyo bulshada
waddadan waxaa horey uu dhagax dhigay gudoomiy guddoomiyihii sheekh yuusuf xuseen jimcaali madaale iyadoo iskaashanaya bulshadii iyo ganacsatadii iyo maamulka gobolka banaadirna taageeraya waxay suurta gashay in waddadan dhismaheeda dhammaado waa u jeediin markii shalay la dhagax dhigaya iyo maanta farqigu u dhexeeyo bulshada degmada yaaqshiid iyo ganacsatada iyo maamulka isku duuban waxay diyaar u yihiin mudan guddoomiye inay degmadooda horumarsadaan dhistaan kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu horeeya waddooyinkane ee maalgeliyaan hadda waxaa degmada ka socdo ilaa shan waddo interloga ka socdaan laamigii towfiiq sidoo kale waa dhismihiisa waa socdaa waddooyin interlogo dhammaadaa jiro oo shacabkii iyo maamulka iskaashan ay dhiseen guddoomiye halkudhigaaga ahaa dalkaa hal dooru ku dhisaan insha allahu tacaala bulshadeena ku hogaami doonaa bulshada degmada yaakshiid ee iska kaashaday laamigan quruxdu badan inay dhistaan maamulkii degmada yaakshiid oo isku duubanoo si hagar la-aana hooshaan u wada qabtay hadda sidaa la socotaan waxaa caqabad ka jirtaa laamiga fagax guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu soo diray guddi arrintaas iyo shirkadba qiimeynayso insha allahu tacaala caqabadaasna guddoomiyahu waxay nagu tahay bar madow oo nagu taalo dhammaan shacabka degmada yaakshiid hadda insha allahu tacaala sidaan u bilaabna laamiyada xaafadaha in la dhiso insha allahu tacaala laamiye cusubaa la dhisi doonaa hadda waddo waxaa jirta dayax mool oo saldhiga yaaqshid ka bilaabanaysa suuqbacaad ilaa fagax isbitaal qaadi isku xirayso sidoo kale waddo aan laami u rabnaa jirto isbitaal hotel lafweyn ilaa isku xiraysa wuxuu ahaaye laamigii suuqbacaad dhinaga kale ayaa weliba goobta ku hadalaya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimaac cali madaale ayaa xaraga ku jaraya wadada cusub ee laamiga taasiytoo laga hirgeliya degmada yaqshida iyo bulshada ka dhiirigeliya iyo kuwada shaqeeyana dhisitaanka wadooyinka halbowlagan ee magaalada muqdisho marka wadada laamiga markaad dhisato waa kaabayaashii dhaqaalaha waa quruxdii beledka waa quruxdii xaafadda marka waa quruxdii dadka markaas meeshaas degan quruxda waxaa u kowka ah waa waddo qofkii ganacsi ku leh qofkii guri ku leh qofkii kababaalashaayo qofkii maaragtay shaah karsanaayo markaadu waddada ay tahay laami suuqay yeelanaysaa laakiin markay burbursan tahay aysan waddo ahayn ay jidcaddo tahay cid kasta waa ka leexanaysaa ama qashinkayba keenaysaa waddadan gabayna waa waddo cusub waddo horu jiri jirta maaha guddoomiyaha degmada yaabshida nasiibkiisa waxa weeyaan waa markii ugu horeyso waddo cusub laga dhiso degmadan yaakshiid